قال المصنف رحمه الله تعالى باب المنادى مناdigii ayuu u baab yahay almunaada munaadigii khamsatu anwaacin noocyaalo oo shan ah waay almufradu mufrad waay mufradkaasoo leh calamu oo calam ah magac ah iwa nakiratu nakiro waaye nakiradaasoo almaqsuudatu loo qasdaayo iwanakiratu nakiro waaye nakiradaasoo kayru lmaqsuudati aan loo qasdaynin iwalmudaafu mudaaf waaye iwashabiihu kii u ekaayay waaye bilmudaafi mudaaf wuu eg yahay mudaaf mana fa ama almufradu mufradkii mufradkaasoo la calamu calamka ahaa iwa annakiratu nakiridii nakiradaasoo almaqsuudatu loo qasdaayay hee fayubnayaani waa la banaynayaa cala dami damo korkiisa lagu binaynayaa min kayri tanwiinin tanwiin la-aan ayadoo aan la tanwiininaynin naxu yaa zaydu zeedow oo kale waay wayaa rajulu rajulkaanow waay wahalaaatu saddexdii albaaqiyatu soo hartay mansuubatun waan la nasbinayaa laa kayru si kale ma bannaana musanif raxmatullahi calayhi wuxuu meeshan kaga hadlayaa mansuubaadkii asmaada kii sideedaad haddii laisku daro labadii daraf haddii la kala qaadana sagaalaad midka sagaalaad oo mansuubaatul asmaa'i ka mida waxaa waaye almunaada munaado waaye munaada macnihiis waxaa waaye waa kii loo dhawaaqayay waaye munaadaa ism mafcuul waay sooma kii loo yeeraayay waay musanif raxmatullaahi calayhi hadda markii kitaabkii aakhirkiisii la gaaray ayaa noo yeeray daalibkii asaga akhrisanaya kitaabkaani hadduu u yeeray bilowga ilaa baabulaa dhammaadkiis laga soo gaaraaye waa naga aamusnaa dadka kala fiirinaaye qofkii daacad u ah waxbarashada iyo kii kale ayuu kala baaraaye kii carray markii carray kii soo haray waa u yeeray hadda u yeeray marka waa soo dhaweeye hadda u yeeray maanta waa noo yeeraya marka musanifkii raxmatullaahi calayh dabkii soo dhawaaday akhirkiisii marka dadkii intaan soo dadaaleen wuxuu leeyahay in kitaabkii laka dhammaanay laga aamuso ma ahane ada haloo yeero marka ahlan wa sahlan hala dhaho waaraya ahe hala dhaho haloo waco yeeritaankii marka qaabkii dadka looga yeeraya inuu barayaa marka wuxuu leeyahay baabulmunaada munaadihii ayuu u baab yahay kii loo dhawaaqaayay waay munaada waa mansuub asalka sidaas waaye mansuubaadku ku jiraaba inuu nasbiga ka muuqdo ama inuu fii maxalli nasbin uu fadhiyo lafdan in ahaan loo nasbiyo dhe ama inuu mabni oo fii maxalli nasbin uu fadhiyo labadaas mid ka mida waay mooyaane asalkiis waa la nasbinaya mansuubaadku nasbinay ku jiraa almunaadaa munaadihii kii loo dhawaaqayay khamsatu anwaacin noocyaala shan ah waaye shan nooca waaye haddii la dhawaaqaayo shay loo dhawaaqaayo shan mid ka mid u noqonaa waxba u yeeraysaa shayga aad u yeerayso wuxuu noqonayaa shan midkood haye almufradu mufrad waay mufrad waay waa hal qof ama laba qof ama saddex qof inta wuu noqdaa mufrad meesha marka la joogo mufradkii hal qof keligiis ahaa ma aha sida aan fawaaida ku arki doono insha allah kow marka waxaa waaye almufradu mufradkii waay almufradkaasoo la calamu calamka ahaa magaca waay mufrad oo magac mufradoo magaca waay waayahay haddii mufrad magac ah calam maxaa la wada bimacnaa magac waay soo maa awi aad u yeerayso hee xukunkiis waa ku barayaa si loo galaayo almufradu mufrad waaye midka koowaad mufradkaasoo calam oo calamka iyo wanakiratu nakiradii way nakiradaasoo almaqsuudatu loo qasdaayo qof gaar ahaaneed ayaad u yeeraysaa waxaan nakiro waay qof magaciisa aad taqaano ma aha ma taqaano magaciisa laakiin isaga ahaantiisa ayaad rabtaa u yeeraysaa isag gaar ahaan qof gaar ahaaneed ayaa u yeeraysaa qofkaad u dhawaaqayso qof gaar ahaaneed waayo laakiin maba taqaanid magaciisii oo nakiro waay nakiro waxaan la aqoonin way sooma nakiro waay asagoo nakiro ah ay marka gaar ahaantiisii u qasdaysaa kaasa la yhahda nakiro maqsuud waay nakiradii loo qastaayo gaar ahaan asaga gaar ahaan wanakiratu nakiro midka labaad nakiradaasoo almaqsuudatu loola qasdaayo tusaalihiisna waa sheegi doona insha allah iyo wanakiratu nakiro way nakiradaasoo kayru lmaqsuudati aan loo qasdaynin waa nakiro laakiin ad adiga qofkaad gaar qof gaar ahaaneed ulama qasdaysto wax allaal wixii jinsigaas oo dhan ayaad u yeeraysaa wixii jinsigaasi ah oo dhan hee ayaa ku dalaaqaysaa qof allaala qofkii soo baxana kii aad u yeeraysay leewe markaas iwanakiratu nakiro nakiradaasoo kayru lmaqsuudati mid loo qasdaayo keyrkeeda ah ama mid aan loo qasdaynin hadii lasoo kaabiyo saddex iyo walmudaafu mudaaf waaye kii la idaafiyey mudaaf munaadahan munaad mid munaadiyaasha mid ka midan waxaa loo yaqaanaa mudaaf waay waa la idaafaynayaa iyo walmudaafu mudaaf waay munaado mudaaf baa lahaa munaado oo la idaafeeyey wax loo yeeraayo laakiin hee wax kale in lagu qabto mooyaane keligiisii aan loo yeeraynin waay lafdigaas keligiisii ahaan aan lagu dhawaaqaynin ilaa lafdi kale loo lagu daro mooyaane iyo washabiihu kii shabahayay u ekaa bilmudaafi mudaaf shibahayay munaado waxaa la jira asagana loo yaqaano ashabiih bilmudaaf mudaaf ma aha laakiin wuu shibahaa dhinacee ka shibaha mar kale ogaan doonaa insha allah wlmudaaf washabiihu kii shibahay way bilmudaafi mudaaf ki shibahay shantaasi nooc waayo munaadaha shaygii loo dhawaaqaayo shantaas mid kamid ayuu noqonayaa munaadana loo dhawaaqa waayo loo yeeray fa ama almufradu mufradkii miyaa mufradkaasoo alcalamu calamka ahaa iyo wanakiratu nakiradii nakiradaasoo almaqsuudatu loo qasdaayay hee fa yubnayaani waa la banaynayaa waa la mabninayaa laga wadaa fa yubnayaani waa la mabninaya oo waa la banaynayaa cala dammi damo korkiisii ayaa lagu binayaa mabniyun cala dammi ayaa la dhahaa waay min kayri tanwiinin tanwiin la-aanteed ayadoo aan la tanwiininaynin culamada musanifkii meeshan cibaaradan ay kuqabsadeen ku qabsadeen waxay dhaheen falow qaala fa yubnayaani calaa maa yurfacaani bihi lakaana wlaa ay dhaheen falow qaala musanifka haddii uu dhihi lahaa fa yubnayaani labadaasi waxaa lagu baneeyaa calaa maa kii korkiisii yurfacaani bihi lagu rafcinaayay lakaana sidaas inuu dhaho ayaa awlaa u habboonasho badnayd falow qaala fayubnayaani calaa maa yurfacaani bih lakaana awlaa awlaa lay haddase wuxuu dhahay fayubnayaani cala dami min gayri taniin dhahay sooma waxaa lagu bineeyaa labadaasi dami ayadoo aan la tanwiininaynin mufradkaasi calaamka ay nakiradaas maqsuudida ah saasuu dhahay culimadana waxay dhaheen musanifka waxaa fiicnayday inuu dhaho falow qaala musanifka haddii uu dhihi lahay dhihi lahaa fayubnayaani waxaa lagu baneeyaa labadaasi calaa maa kii korkiisii yurfacaani lagu rafcinaayay bihi maaga kii lagu rafcin jiray dushiisii ayaa lagu banaynaa inuu dhaho fi- la- inuu dhaho lakaana qowlkaasi ayaa awlaa habboonaansho badnayday saasa ficinayday maxaa dhacay maxay saas u habboon tahay haddii sida haddaa si uu dhahay fayubnayaani cala dami uu dhaho keligeeda meesha waxaa ka baxaya ee kee lagu rafcin jiray alif kii lagu rafcin jiray waaw intaas waa ka baxayaan intaas ee waa ka baxayaan kii damo lagu rafcin jiray keliya ayaa soo gala meeshan markaasi laakiin kii alif lagu rafcin jiray ma soo galaayo munaadin uu noqdaa see la yeelaa marka kaasi damo laguma binayn karo in lagu bineeyo alif mooyaane si kale ma laha maxaa yeelay alifa lagu rafcin jirayba kii waaw lagu rafcin jirayna haddii damo lagu rafcin karo maxaa la samaynaa laguma da- laguma banayn karo maxaa dhacay dee waawa meesha yaala waawka lagu banaynaya isagana idan marka inuu dhaho ayaa ka ficnayday fayubnayaani calaa maa yurfacaani bihi inuu dhaho haddii sadaani marka uu ku ficnaday inuu dhaho noqoto waxaa soo gala marka kii lagu rafcinaayo alif waa soo galaa maxaa lagu bineeyaa alifkiisi kii lagu rafcin jiray waaw waa soo galaa maxaa lagu bineeyaa eh waawkiisi kii kasro lagu rafcin jiray jamudakmuanasali maa lagu rafcin jiray maxaa lagu rafcinaaye kasro soo maha kaas naftirkiisa waa soo galaa maxaa lagu bineeyaa meeshani kasro ee damadhe dama lagu binaya isagana jamdunamaansaali maxaa lagu rafcin jiray damadhe sa kaas laakiin waa toos way markaasi waa sax waa kaas maaha. labadan kale labadan kale ayaa oo soo galayaan kii alifka ah iyo kii wawga ahaa cibaarada markan oo musanifka inuu dhaho ficnayday la dhahay waa soo galayaan laakiin isaga cibaaradiisii markii la qabto ma soo galayaan kuwa soo ma idan saas ayaa looga fiican yahay la dhahay فأما المفرد مفرد كي العرم العرم كاي والنكرة النكرة المقصودة لو قصداي فيبنيان والله بنينا لبداسي على الضم ضم كركي سلم بنينا من غير تنوين تنوين لا أنواع نحو يا زيد أو كلا صلوا به مفرد كي العرم كاي تصلوا به وحدها يا زيد زيد أول يا زيد لما نهكروا yaa zaydu ayaad leedahay yaa waa xarfu nidaha waay xarafkii laiskugu dhawaaqayay waay zaydu waa kii loo dhawaaqay soo ma munaadihi waay waa mufrad lcalam magaca waay waa mufrad haddii magaca mufrad yahay waa la bineeyaa maxaa lagu bineeyaa damo waay markii la rafcinaayo maxaa lagu rafcinaayo dama sooma labadii lagu rafcinaayo hadda meeshani lagu bineeyaa maniyun ala dami allah yaa zaydu zaydowa mufradu calamkii wa iyo waraa wayaa rajulu ninkaanowa wayaa rajulu ninkaanowa nin rajul qof magaciisu yahay ma jiraa maya muxuu ka dhahayaa isman isman he shaayicun fii jinsi soma jinsigiisa jinsi rijaal dhanna ku jira hal qof la dhahaaya ma jiro rajul laakiin ninkan markii oo qofka qofka naadinayo markii u naadinayo nin nin rag oo dhan ma u jeeda mase nin gaar ah nin gaar ah waay nin gaar ahaaneed waa magaciis ma yaqaano nina meesha maraayo magaciisnina ma yaqaano muxuu dhahaa markii u yeedhaayo yaa rajulu yaa rajulu ninkaano waay nin yahow ma aha nin yahow markii laho waxaa noqonaysaa nin oo dhan waay kii ahaadaba nin la ii imaado akrid maqsuudisa ku tusaalayn doona insha allah marka waxaa waaye waxaa la dhahayaa yaa rajulu ninkaanow waay ninkaanow waay nakira maqsuud waay magaciis ma taqaano laakiin asiga ujeeda adi nin kale ma rabto kan maysan maraayo waay adiga arkaysa waa kaa kaas baa u yeeraysa waxaa leedahay yaa rajulu ninkaanow waay nin yahow haasku dhihin ya ninkaanow wa yaa rajulu iyo ninkaanow oo kale waay nakiradii maqsuudada waa eedana marka asagan rajulu waa munaadihi waay mabni miya mas mucrab waay mabni waay maxaa lagu bineeyaa damo maxaa la icraabi jiray maxaa lagu rafcin jiray damo soo ma damadii lagu rafcinayo la lagu bineeyaa wathalaathatu saddexdii albaaqiyatu soo hartay shan u ahaa sooma munaadaha laba waa kuwani maxaa soo haray laba markii la sheegay saddex waay wathalaathatu saddexdii albaaqiyatu oo soo hartay oo kale hee mansuubatun waa la nasbinayaa laa kayru si kale ma banaano in la nasbiyo mooyaane si kale laguma samayn karo waa la nasbina waay waa hee nin nasbina waay tusaalooyinkiisa qoraynaa saddexdaani fawaa'ida kuma jiraan waqti laakiin tusaale lay waay waa istusaynaa fawaa'ida gadaal waay gaarkeedii waya fawaa'ida u malaynin nakirada maqsuudada ah saddexda horta baaqaga maxay yihiin nakiradii hayru maqsuudada iyo mudaafki iyo shabiihu bilmudaafki waay nakirada maqsuudada tusaaleheed waxaa waaye ee hayru maqsuudada dhe tusaaleheed waxaa waaye ee yaa rajulan khud biyadii nin indhool ah wax aan arkaynin ayaa wuxuu u yeerayaa rig meelahaasi joogaan uu shanqartoodii uu maqlay uu rabo in nin ka mid ah hogaanku qabto oo gacantiisii qabto meesha siduu rabay inuu u kaxeeyuu rabo ayaa dhawaaqa wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyadi yaa rajulan hee nin yahow khud biyadii gacantaydii qabo yuu ujeeda ninkan wax allaal wixii hee raga waay raga u yeedhanaya dumar uma yeedhanaya waa ajnabi waay gacantay qabo lama dhihi karo raggii u yeedhanayaa nin allaale ninkii raga meeshan jooga u yeedhanaya asaga wax allaal wixii ma rag nima ku sifaysan ayuu u yeedhanayaa midkooda mid gaar ahaaneed oo lama jeedo sooma ninkan wuxuu leeyahay marka yaa rajulan nin yahow ninkaan umaha niyahow niyo niyo kii aka kii raba ahaade nin lewa ninkaanow maya yaa rajulan niyahow hee khud qabo qabo biyadii gacantaydi qabo war meeshaan iga kaxee oo gacantay qabo waxaan uma jeedee saasuu dhahay nakiro oh غayru maqsuuda waay waa la nasbinayaa yaa rajulan ma jeeda waa munaadu mansuuba yaa rajulan khud biyadii mudaafka tusaalihiis mudaafka qaybta labada mudaaf sooma saddexdaba kan labaad waa mudaaf mudaaf tusaalihiisin waxaa waaye yaa طaalib alcilmi ijtahid yaa طaalib alcilmi cilmigi ninkii raadinayo hee ijtahid dadaal dadaal la-aan cilmi lama bartee dadaal waaye yaa aalib alcilmi hee cilmiga kii raadinayo way qof allaal qofkii cilmi raadinayo u yeedhaa yaa aalib alcilmi cilmiga kii raadinayo ijtahid dadaal cilmiga ku dadaal waay aaway munaadaha mudaafka ah aaliba alcilmi aaliba waa mudaaf alcilmina mudaafun ilayh waa la nasbina mudaaf ilayhiga ee nasbi mooyaane istagaal kuma banaan odhani sooma yaa aaliba ma jeeda yaa aaliba lama dhihi karo maxaa la dalba he cilmi ku daro yaa aaliba alcilmi munaado waay mudaaf ah yaa aaliba alcilmi waayahay hal su-aal yaa shaykhanaa miya ama yaa shaykhunaa nd yaa shaykhanaa shaykhanaa miya shaykhunaa shaykhana miya maxaa dhahay mudaaf waay aw mudaaf ilayhi naada waay iska ilaali shaykhunaa isku dhihin dad qaar kamid ah saasa dhahaan sheekhunaa sheekhuna ay leeyihin sheekhuna lahni waay shaykhana dhe waa u yeeraysa sooma day u yeeraysa maxaa munaado ay mudaafa hasku dhihin shaykhuna shaykhana طيب يا طالب العلم ها اجتهد واي شبيه بالمضاف الثالث معاوية يا راغبا في العلم تصبر يا ط... يا راغبا في العلم ايه تصبر تصبر طاء الصاد باء الراء يا راغبا في العلم تصبر يا راغبا كي دلبايو ورجينا يي هي في العلم علم قد هذه سير دلبايو تصبر صبر واي الصبر سي او صبر علم الصبر الآن لما برتاه صبر واحد أي مضاف شبيب المضاف كده يا راغبا في العلم يا راغبا في العلم مضاف ما لكن مشبيه بالمضاف إذا ولا نسبيه ما احنا وسقنا يا راغبا في العلم راغبا واحد في النداء كده شيء سمتك دعيه منادها تصلوا هذه واي مركن تاسي طيب فوائد قلنا ابو اوه waxaan ka hadlaynaa shan arrimood baabulmanaada waxaan kaga hadlaynaa shan arrimood baabulmanaada waxaan kaga hadlaynaa shan arrin arrinka koowaad ma huwa almunaada luqatan waistilaaxan ma huwa almunaada luqatan waistilaaxan ma huwa almunaada luqatan waistilaaxa ما هو المنادى لغة واصطلاحا ما هو المنادى لغة واصطلاحا labo wamaa hiya adawaatu nidaa wamaa hiya adawaatu annidaai wamaa huwa hiya wamaa hiya adawaatu annidaai wamaa hiya adawaatu tadhera annidaai hamza alifkaaf ayaa u naqaana soo ma saddex ilaa kam qismin yanqasimu almunaada ilaa kam qismin yanqasimu almunaada ilaa kam qismin yanqasimu almunaada ilaa kam qismin yanqasimu almunaada day afar wamaa huwa almufradu fi baabi almunaada wamaa huwa almufradu fi baabi almunaada wamaa huwa almufradu في باب المنادى وما هو المفرد في باب المنادى شن وما حكم المنادى وما حكم المنادى وما حكم المنادى وما حكم المنادى طيب الجواب دكو أم ألف المنادى لغة المنادى لغة المنادى لغة هو المطلوب إقباله هو المطلوب إقباله هو المط ميم يطا لام يواو يباء المطلوب إقباله إق همزة يقاف يباء ألف لقطة له لامها إقباله مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا واصطلاحا واصطلاحا واصطلاحا المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها المطلوب إقبالها إقباله المطلوب إقباله بيا بي بيا بيا بيا بأيو يا بيا أو إحدى أخواتها أو إحدى دي إحدى أخواتها إحدى أخواتها أو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها لو أمن بعده وأدوات النداء خمسة وأدوات النداء خمسة وأدوات النداء خمسة وأدوات النداء خمسة وأدوات النداء خمسة وهي يا وهي يا وهي يا نحو يا محمد اجتهد نحو يا محمد اجتهد نحو يا محمد اجتهد لما والهمزة والهمزة والهمزة والهمزة والهمزة تقرأ نحو أي زيد تعلم نحو أي الزيد الزيد أي ما نحو الزيد له أهم زلة وار الزيد تعلم نحو الزيد تعلم نحو الزيد تعلم نحو الزيد تعلم سدح معي وأي وأي سدح وأي وأي وأي وأي نحو أي عمرو أقبل نحو أي عمرو أقبل أي عم عمرو عين يوميم راء أي عم عمرو راء كده شيء على قدرة واو يا أي عمرو أقبل أي عمرو أقبل ويا متى فرد ويا وأيا ده وأيا همزة قدرة وأيا وأيا وأيا نحو أيا علي تصدق نحو أيا علي تصدق أيا علي تصدق أيا علي تصدق ماذا هو ذنب شناد وهيا وهيا وهيا هيا وهيا ها يا هيا وهيا naxwu hayaa ibraahiimu istaqim naxwu hayaa ibraahiimu istaqim naxwu hayaa ibraahiimu istaqim naxwu hayaa ibraahiimu istaqim saddex ama jiim wayanqasimu lmunaadaa saddex ama jiim wayanqasimu lmunaadaa wayanqasimu lmunaadaa wayanqasimu lmunaadaa ilaa khamsati aqsaam ilaa khamsati aqsaamin ilaa khamsati aqsaamin إلى خمسة أقسام المفرد العالم المفرد العالم المفرد العالم المفرد العالم والنكرة المقصودة والنكرة المقصودة والنكرة المقصودة والنكرة على كجرة والنكرة المقصودة تكرر والنكرة غير المقصودة والنكرة غير المقصودة والنكرة غير المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمضاف والمضاف والشبيه بالمضاف والشبيه بالمضاف والشبيه بالمضاف, afar dah Ahmad Dal afar Ahmad Dal Rasul wal mufradu fi babil munada wal mufradu fi babil munada wal mufradu fi babil munada wal mufradu fi babil munada wal mufradu fi babil munada huwa ma laysa مضافا هو ما ليس مضافا هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا شبيها بالمضاف ولا شبيها بالمضاف فيدخل فيه المثنى والجمع فيدخل فيه المثنى والجمع والجمع والجمع بين صور الجمع واحد فيدخل فيه المثنى والجمع عو عو ميا ما داعي مثنى قاعد في نهاية مثنى محيي فاعل واسع يدخل فاعل كده فيدخل فيه المثنى والجمع كما تقدم في باب الله كما تقدم في باب الله كما تقدم في باب الله كما تقدم في باب الله كما تقدم في باب لا ها أما شن تنو ذنبه ها أما شن ها أما شن وحكم المنادى ينقسم إلى قسمين وحكم المنادى ينقسم إلى قسمين حكم المنادى ينقسم إلى قسمين حكم المنادى ينقسم إلى قسمين مبني ومعرب مبني ومعرب مب مبني ومعرب مبني ومعرب مبني ومعرب فالمفرد العلم فالمفرد العلم فالمفرد العلم فالمفرد العلم فالمفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة المقصودة والنكرة المقصودة والنكرة المقصودة تقابل فإنهما يبنيان على ما يرفعان به فإنهما يبنيان فإنهما يبنيان فإنهما يبنيان على ما يرفعان به على ما يرفعان به على ما يرفعان به في حالة الإعراب في حالة الإعراب في حالة الإعراب في حالة الإعراب وأما النكرة غير المقصودة وأما النكرة غير المقصودة وأما النكرة غير المقصودة وأما النكرة غير المقصودة والمضاف والمضاف والمضاف والشبيه بالمضاف والشبيه بالمضاف والشبيه بالمضاف والشبيه بالمضاف فحكمها النصب وجوبا فحكمها النصب وجوبا فحكمها النصب وجوبا فحكمها النصب وجوبا فحكمها النصب وجوبا طيب waxaan dhahnay baabulmunaada waxaan kaga hadlaynay shan arrimood arrinka koowaad waxaa waaye maa huwa almunaada munaada maxaa waaye luqatan luqada dhexdeed waistilaaxan iyo istilaaxa dhexdiisii maxaa laga wada munaada arrinka labaad waa maa hiya maxaa waaye adawaatu nidaai nidaaga qalabkiisii maxaa waaye qalab ayaa loo isticmaala soo ma qalabka loo isticmaalaya maxaa waaye wamaa hiya maxaa waaye adawaatu ni- nidaai nidaha dhawaaqa hee markii la dhawaaqaayo qalabka la isticmaalayo muxuu yahay oo lagu dhawaaqaayo qofkan la dhawaaqaayo la rabo in loo dhawaaqayo tusinayo loo isticmaalo saddex ilaa kam qismin imisa qiimood yanqasimu lmunaada munaadaha u qaybsamo waaye munaadaha ima soo qaybsamaa midka loo dhawaaqaya ima soo qaybsamaa afar wamaa huwa almufradu mufrad maxaa la yidhahdaa fi baabi almunaada munaada baabkiisii markii la joogo mufrad maxaa loo yaqaana saddex mufrada soo marray sooma mufrad oo fi icraab iyo musnad mufrad oo filkhabari iyo mufrad oo fi la baab la kii afaraad wey wamaa xukmu lmunaada munaado xukunkiisiin muxuu yahay aljawaab kow almunaada munaadaha luqatan luqada dhexdeed huwa munaadaha almatluubo midka la dalbaayo waaye eeqbaaluhu soo qaabilitaankiisii kan la dalbaaya soo qaabilitaankiis waaye nina inuu kusoo qaabila aad rabtaa ninkii la dalbaay marka soo qaabilitaankiisii ayaa la yidhaahdaa luq ahaan huwa munaadu waxaa waaye almatluubu iqbaaluhu midki inuu kusoo soo qaabilo la dalbaayo waaye midka inuu kusoo qaabilo la dalbaayo la yidhahdaa munaado kan loo dhawaaqayo kaas waaye nina u yeeraysa soo maa ninkaad u yeerayso muxuu u yeeraysaa inuu kuu imaado oo kusoo qaabilo soo maa kan inuu kusoo qaabilo la dalbaayo ayaa munaado la dhahaa fi luqati alcarab waaye mutlaqan ayadoo aan la kala qaadin ama mutlaqan maxaa laga wadaa ama yaa ha lagu dalbo ama keyrkeed ha lagu dalbo wixii lagu dalba ha lagu dalbee ninka aad rabto inuu ku soo qaabilo ayaa la yidhahdaa munaado luqadda carabiga huwa munaado waxaa waye almatluubu midki la dalbayo iqbaaluhu soo qaabilidiisi waay inuu ku soo qaabilo la dalbayo mutlaqan kala kala qaad la-aan waay ayadoon la kala qaadaynin wax lagu dalbayo bimanaha mutlaqan waxa laga wadaa waxyaaba lagu dalbayo ayadoo aan la sheegin hadda ama yaa ha ahaato ama keyrkeed ha ahaato waa ninka aada rabto inaad kusoo qaabilo waay wasilaaxana hadda istilaaxan rabnaahe istilaaxa dhexdiisiin waxaa la yidhaahdaa munaadu waxaa waaye almadluubu waa midka la dalbayo iqbaaluhu soo qaabilidiisii biyaa yaa lagu dalbo inuu kusoo qaabilo markii soo aad rabto inaad kusoo qaabilo maxaad ku dalbaysaa inuu kusoo kugu soo qaabilo yaa dheh yaa almatluubu waa midkii la dalbaayo iqbaalu soo qaabilidiisii la dalbaayo waaye biyaa yaa lagu dalbayo oo amase ixdaa akhawaatiha yaa nadaa'irteeda ee mid ka mid ah ama yaa kuwa la shaqaynayo sida yaa u shaqaynayso u shaqaynaayo mid ka mid ah lagu dalbo ama yaa lagu dalbo ama yaa akhawaadeeda lagu dalbo nadaairteeda lagu dalbo kaasaa la yidhaahdaa sidaas waay idan kaas ayaa istilaahagiisuu yahay waa yahay laba wa adawaatu nidaai nidaha adawaadiisii oo qarabkiisii waxaa waaye hamsatun shan waay wahiya shantana yaa yaa waay ayada baabka asal u ah yaa markii aad rabto qof inaad u yeerto maxaa asala inaad ugu yeerto ku dhawaaqdo yaa ayaad odhanaysaa yaa yaa la imanaysa sida yaa muxammadu oo kale muxamed muxamedow ijtahid dadaal hee yaa aa dadaal waay yaa muxammadu ijtahid dadaal waay yaa waay marka laba waxaa waaye wlhamzatu hamzo way hamzo hamzo waay sida azaydu zeedow tacalam barohe wax baroya sidaasi waay oo yertay azaydu a hamzadaas waay azaydu hamzadaas maxaa waaye xarfu nidu waay qofa looga yeeraya laakiin inta badan qof dheer maaha qof fog maaha meelaha dhadhow waay way kala duwan tahay maraatib ay leedahay qaar wax dad dheer meel fog jooga ayaa looga dhawaaqayaa qaarna dadku isku dhow lagu dhexdhexadaa qaarna dad ku dhow ayaa loo isticmaala mar kale isticmaalkeeda ogaan doonaa hadda shantan maane waa ka badan yihin culamada qaar wax bay ku daraan laakiin hadda intaana shantan horta maskanta maskaxda aan gashano waa ka badan yihin qaar ba waxa kale waa jiraan laakiin intaa qaab soo dir azaydu he a muxamedu a caliyu inta waa dhihi karta soo ma ha azaydu zedow tacalam baro wax baronin hamzaduna waa saas iyo wa ay way ay ay way naw hee ay camru camarow hee tasaddaq ama aqbil dheh aqbil soo qaabil camarow soo qaabil imow ay camru aad leedahay ay camru aqbil soo qaabil waa yahay iyo wa ayaa mid afaraad wa ayaa naxwu ayaa caliyu caliyow tasadaq wax baxso oo wax sadaqayso ayaa caliyu caliyow tasadaq wax sadaqayso oo wax baxso mid ugu dambe shanaad waxaa waaye wahayaa waay hayaa tusaalaheedu maxaa waaye hayaa ibraahiimu ibraahiimow hee istaqim toosnowniyo lugluga iska daniyaho toosnaaw oo waxbarashada ku toosnow darsiga xudurkiisii ku toosnow waxbarashada ku toosnow istaqim toosnow waa haya haya ibraahim ibraahimow istaqim toosnow waa idan shantaasi ayaa ugu waaweyn intaasaa qoranay jim ama saddex wayanqasimu waa u qiibsamayaa المنادى منادي إلى خمسة أقسام شن قيبض قسم المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف كوي مطنية لي سمع وليا دال أما أفر والمفرد مفرد في باب المنادى منادى باب كيسي قدي سي مركي لجوغو هو مفرد ما كي ليس هو ما مضافا أنا هين ولا شبيها بالمضاف أنا هين وايا أسقي محاسكم إذا baa lakeeda munaada mufradkii oo blaa isimkeeda ahaa iyo kanoo isku mid fayadkhulu waxaa soo galaya fiihi mufradkaani almuhana muhanigii waa soo galaya muhana meesha markii la joogo mufrad waaye maxaa yeelay mudaaf ma aha shabiihun bilmudaafina ma aha iyo waljamcu jamcigiina waa soo galaya maxaa yeelay jamc meesha markii la joogo jamcu dakar saalim ha ahaado ama jamcu saalim ha ahaadee maxaan leenahay mufrad lay waaye maxaa yeelay he mudaafna maaha shabiihun bilmudaafina ma aha saas kama taqadama fii baab illah sidii aan usoo hormartay waay sanoo lamid isku mid shan ama ha tan ugu dambe wa xukmu lmunaada munaado xukunkiis muxuu yahay haddana wa xukmu lmunaada munaado xukunkiisii muxuu yahay jawaabteedii waay wa xukmu lmunaada munaado xukunkiisii waxaa waaye wa xukmu lmunaada munaadi xukunkiisii yanqasimu waa qiib sameeya ilaa qismayn laba qiimood mabniyu mid la baneeyey iyo mucrabu mid la icraabay mucrab ah falmufradu lcalamu mufradu calamki iyo wanakiratu maqsuudatu makiradii loo qasdaayay fainahumaa labadaasi yubnayaani labadaasa la binaynaya xukmood maxaa waay xukunkiisu isku mid maa dhammaantiisi waa la kala qaada soo maha qayb waa mabni qaybna waa mucrab haddii lagu dhaho xukmu lmunaada maxaa waaye he laba loo kala qaada xukunkiisa ad lahaysaa iska ilaali hal xukun maaha laba xukun uu leeyahay laba loo kala qaada haye falmufradu lcalamu mufradu lcalamki iyo wanakiratu nakirida almaqsuudatu fainahumaa labadaasi yubnayaani waa la baneeyaa calaa makiya lagu banaynayaa yurfacaani lagu rafcin jiray bihi maaga fii xaalat lcraab xaalat lcraab markii la joogay wixii lagu lagu la icraabayay ayaa haddana lagu icraabaya maxaa la icraabaa kuwaasi maxaa lagu binaynaa dama waaye iyo dama ama maxaa lagu maxaa lagu binayaa maxaa lagu binaynaa alif ama waaw waaye waxaad fiirinaysaa wixii meeshaasi joogay markii la rafcinaayay marfuuc lagu ciraa loo ciraabi jiray ee meeshan lagu ciraaba hal ciraaba haddii la nasbinaayeen والله نسبة ضمادتي ما ده روح مجرو نصب مجرو صوما هكذا وحي لا إعرابي جريها رفع مركي أور أي جوجين أي ميشان لغو بنينا إلا ده اسم مفرد الدنيا أي محل لغو محل لغو رحين جري محل لغو بنينا عندنا وايه جمع تقصيرنا محل لغو بنينا عندنا ضمه مثننا ألف محل لغو بنينا ألف جمع ذكر سالمنا ألف واو ما لو بنينا ساس ساسي واي مروا المرك ساسا في رنيسا واي marka kaas kaas oo xukunkiisii waad ogaatay wa ama nakiratu nakiradii miya nakiradaas oo kayru lmaqsuudati maqsuudadii keyrkeeda ah iyo walmudaafu mudaafkii iyo washabiihu kii shibahay bilmudaafi mudaaf shibahay fa xukmuhaa saddexdaas xukunkooda ee النصب ويوالا نصبنا وجوبا سواجب ما هو سكلا ما بنابا مصنف هو راهي لا غير صما سكلا ما بنابا راهي نكرة مقص غير مقصودة اه إيو مضاف إيو شبيه بالمضاف كل يسد على سي لما بنينا حكم قد محاوي والنصبنا ويما والنصبنا نصب وي حكم قد والنصب والواي كو كلنا حكم قد محاوي مبني وي صما ساسا لو كلا قضايا munaad asalkiisi waa mafcuul bihi munaad e asalkiisi waa mafcuul bihi way ugu caamilkiisi mafcuul bihi ayaa caamilkiiski ahaa isagana caamilkiisi ah awehe meesha ma biyaale ya waa maxduuf waxaa booskii ficilkii oo ku camal falay nasbiyey fadhiya imaaday xuruuftan oo xuruufu nidaa ma kulmi karaan cibad iyo awaado meel ma kulmi karaan billah idan xaqiiq ahaan waa mafcuul bih waxa meesha ugu jirto hee qofku markii aad u yeerayso adcuuka oo kale adcuuka waa ku yeeraya idan waxa waaye mafcuul bihi toos waqtan ayaa darteedii meesha la keenay ayaa ficilkii loo qaaday mooyaane xaqiiq ahaan waa mafcuul bih laakiin waa loo baahday in qaab xuruuf wax ism qaabkaani loo la dhaqmo dadka looga yeeranayo in la sameeyo hadda luuqada carabiga ay ku qasban tahay idan markii xuruuftana la keenay xuruufnida la yaqaano allah subhanahu wa ta'ala lama bilaa tawfiiq